magaalada salaxley ee maamulka somalilan ayaa lagu soo gebagabeeyey tartanka kubadda cagta bisha ramadaan kaasi oo loo qabtay lix kooxood oo ka dhisan magaaladaasi munaasabadda soo xiritaanka tartanka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee salaxley bahda ciyaaraha iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada agaasimaha waaxda arrimaha bulshada degmada salaxley ee maamulka somalilan qadar kaas cumar ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda waxaa halkan noogu soo gebagaboobey maanta oo aanu ku soo afmeernay koobkii ay degmadu u dhigaysay kooxaha ciyaartooyga degmada kaasi oo loo furay toddoba kooxood laba kooxood oo ka midi kamay qaybgelin shan kooxood oo ka mid ayaa koobkan ka qayb galay nooca ciyaarta ay ciyaareen dhammaan waa noocii ciyaar dhammaystiran hadday tahay wareegyadii is-aragga isreebreebka semifinalka iyo finalka gebagabadii maanta waxaan joognaa ciyaartii finalka oo isugu soo hadheen labada kooxood ee xamaas iyo xulka degmada oo ku ciyaaraya magaca jomera team football marka koobkan oo watay abaalmarinihiisa oo dhammaystiran waxaa la bixin doonaa afar abaalmarinood ciyaarta fiican ayaa ay soo bandhigeen iyo sida akhlaaqda ay ciyaarta u muujiyeen qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa bogaadiyey kooxda ku guulaysatay tartanka iyo guud ahaan kooxaha kale ee ka qayb galay
waxaan u hambaliyeynayaa kooxda koobka qaaday waxaan kaloo iyagana u hambaliyeynayaa kooxda kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad soo gaadhay oo iyaguna meel fiican iskudaygoodii soo gaadhsiiyey waxaa iyaguna mahad iyo hambalyo mudan dhammaan dadkii ka shaqaynayay muddada hadday tay waaxda dowladda hoose ee agaasimaha waaxda arrimaha bulshada garsoorayaashii iyo dhammaan dadkii kale si uun ugulgu lahaa anagu runtii taageeraanu imi labada tiimba taageeradoodaanu imi iyo degmada salaxleyba gebi ahaan muhiimadu ma aha tiimka badiya muhiimadu waxa weeyaan in dhalinyarada la dhiirigeliyo in la garab istaago in loo yimaado qof walba wixii uu ku caawin karo dhalinyarada uu la garab istaago sharaf bay tay maanta inaan kasoo qayb galay finalkan waxaanan u rajeynaya labada kooxoodba guul waxaan kan ugu mahad celinayaa degmada salaxley dhammaan dadka kasoo shacabka iyo iyo madaxdaba waan ku faraxsan inaan horta alxamdulilah ay guulaystaan oo of course de magacaygiiba tiimkiiba ciyaaraya aada iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya maayirka degmada salixley maxamed cabdi haariye oo aada iyo aad uga qayb galay una dhiirigeliyey ardaydan amba ciyaaryahan degmada salixley si kastaba tartankan kubadda cagta ah ee lasoo gebagabeeyey ayaa dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay ka socday degmada salaxley ee maamulka somalilan